بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد وياي وحين نكبل بنا الدرس الخامس عشر والدرس شن يطبنار وعود الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة الأخلاق المشروعة أخلاق دي مشروعة أهيد أخلاق دي فعنيد فاضل كأهيد لكل مسلم قف كستوء مسلمة للربين كسفوه يعني قف كأنه كأخلاق دكتو أما إنه كسفوه أخلاق في عن مشروعة إلهي تبارك وتعالى إن فري rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu inagu booriyey in badan axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sifaysan ee rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu waxay ahayd alqur'aan xadiiskii caaisha kaana khuluquhu alqur'aan yacnii akhlaaqda rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd qur'aanka yacni qur-aankuna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu sifeeyey wa innaka la calaa khuluqin cadiim yacni akhlaaq weyn inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sifaysnaa marka akhlaaqda fiican ee mashruuca ah ayuu halkan sheikhu dersigan uu ka warramaya yacni akhlaaqda fiicanna dee qofka waxay ka dhigaysaa miisaankiisa wax culus ayay maalinta qiyaamaha ka dhigaysaa yacni rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma jiro shay miisaanka kaga culus min xusni اlkhuluq waxaa soo saaray abu daawuud waana xadiis saxiixa weeyaan yacni marka akhlaaqda fiican de qofku halkaasuu ku gaadhaya miisaanka inay cuslaynayso maalinta qiyaamaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka sugnaaday qofku akhlaaqda fiican wuxuu ku gaadhayaa darajat alqaa'im alsaa'im yacni qofkii qaa'imka ahaa habeenkii taagnaa maalintiina soomanaa darajadiisa oo kale ayuu akhlaaqda fiican ku gaadhaya marka haddee akhlaaqda fiican fadaa'il fara badan ayaa ay leedahay waxaa kaloo ka mid a axaadiista ka ansaxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda fiican iyo jaarnimada fiican waxay camiraan daaraha iyo diyaartana way camiraan cumriga iyo waqtiga nolosha qofkana way barakaynayaan marka haddii akhlaaqda fiican qofku wuxuu ka helayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa noqdo wax la barakeeyo oo khayr fara badan inuu markaa uu ka helo waayahay marka akhlaaqdii faadilka ahayd ee muuminiinta iyo muuminaadku ku sifoobayeen ayuu gelaya waaye waxaa ka mid a akhlaaqda fiican kow tusaa waxyaabihii amhiladii waxaa ka mida wuuri sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasaca ko waxa mashruuca qofku inuu ilaaliyo asidqu runtii ilaahayna subxaana wa tacaala sidqiga iyo runta wayna amray yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca saadiqiin marka sidqiga iyo runtu dee wax xasilooni fara badan baa laga helaa beenta iyo kadibkuna waa riiba markaa sidqigu waa akhlaaqda fiican bay ka mid tahay waxaana dee ka soo horjeeda sifadii beenta oo ah min sifaati lmunaafiqiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam aayadda munaafiqu waa saddex idaa xadaa kadaba warramaba idaa xada kadaba markaa runtu waa sifo fiican waxaa ka soo horjeeda beenta waxaana ugu daran beenta inuu qofku alle been ka sheego iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha kale iska waxay noqonayaan marka loo eego dee ilaahay inuu been ka sheego ama inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam been ka sheego man kadaba calaya qofka aniga been iga sheega mutacamidan buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo u kasaya falyatabawa maqcadahu min annaar weliba dee axaadiista mawduuca ah iyo axaadiista daciifka iyo waxyaabahan sugnayn inuu qofku aad iyo aad iskaga ilaaliyo waayo beenta rasuulka laga sheegaa cid kale been laga sheegay de way ka daran tahay waa halis weeyaan weliba beenta ama alle laga sheego ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga sheego waxaa kaloo ka mid a de xadiiska iyo warka qofku markuu warramayo inuu beenta iska daayo weliba dadka qaar markay kaftamayaan iyo ayuu xoogaa been u raacinaya marka haddee inuu qofku xataa iska ilaaliyo xataa kaftanka misaxa caadiga ah in beentu iska ilaaliyo marka mar kastaba qofka muuminka ahi beenta iska ilaaliyo ha raganimadu waxay ku jirtaa ya iyo shakhsiyadu de waxay ku jirtaa runta yani qofku hadduu been sheego shakhsiyad qof jiraba maaha wax qofkaasi macquulaba maaha waayo de qofku waa inuu de runta sheego wixii dhaban oo inuu sheego wixii kale waxba kama jiraan inaga de yani wax qofku sugan oo dee quwa qalbigiisu uu thaabit uu sugan yahay waa inuu yahay marka marka beenta inuu qofku iska ilaaliyo waa yahay wa sidqu runta wal amaana amaanada ka mid akhlaaqda fiican ammaanaduna dee waa dhowr qaybood ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ni saaray ammaano cibaadaadku waa ammaano daacaadku waa ammaano kitaabka ilaahay iyo sunnaha inaynu ku dhaqanaa waa ammaano ya sawjadaada iyo awlaadaada waa ammaano yani waxyaabo fara badan oo dee xuquuqdana lagu leeyahay oo dhani waa wada ammaano alaabta laguu dhiibtaa iyadu lafteeduna ammaanay ka mid tahay marka magacan ammaano waa magac ballaadhan awaamirtii alle awaamirtii rasuulka acmaashii lagaa rabay oo dhan cilmigii ilaahay laguu dhiibay oo dhan wax allaala waxaasoo dhani dee waa wada ammaano in la ilaaliyo oo waxaa lagu saaray amarka alle amarka rasuulka wixii maxaan ku yidhaahdaa waajibe ku saaran xaqa sawjada inaad ilaaliso xuquuqu sawjayn waa ammaano yani xaqa lagugu leeyahay inaad ilaaliso waxaasoo dhani dee waa ammaano waalidka inaad ilaaliso waa ammaano waaye walcafaaf dhowrsoonaan ay canilxaraami xaaraanta qofku iska ilaaliyo wax allaala wixii maal xaaraana inuu qofku ka fogaado oo dembiya inuu iska ilaaliyo walcafaaf dhowrsoonaan isticfaaf canilxaraami xaaraanta inuu ka dhowrsoonaado uu iska ilaaliyo walxayaa xushoodku iyaduna waa sifo fiicanoo yani waxay ka mid tahay sifooyinka min aliimaan walxayaau shucbatun min aliimaan xadiiskii rasuulku calayhi salaatu wasalaam iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laamood shucba waxaa ugu fadli badan qowlu laa ilaaha illa allah waxaana ugu hooseeya inuu qofku xumaanta dariiqa uu ka suuliyo walxayaau shucbatun min aliimaan marka xishoodkuna waa sifo fiican oo qofka ku xambaaraysa calaa tarki lumuuri alqabiixa inuu ka tago ayay ku difaac ku riixaysaa umuurta xunxun inuu ka tago xishoodku waa kaa weeye washajaaca geesinimada ay fi lxaqi xaqi qofku inuu yahay qof ku dhiiran waa sifaadka muslimka dee akhlaaqda muslimka laga rabo weeye akhlaaqda muuminiinta marka shajaacaduna dee qalbigay gashaa ashajaacatu takuunu fi lqalbi qalbi adag oo aan wixii xaqa sheega wanaagga fara xumaanta ka reeba xaqa yaqaana wax kala saaraya wax fahmaya kaawey shajaaca waalkaram geesinimo oo waa sifaadka muminiinta lagu yaqaano rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ajwadu nnaas ka dadka ugu deeqsinimo badan weliba maalmaha ramadaantana wuxuu ahaa wuxuu ka deeqsinimo badnaa min ariixi almursala dabaysha la soo diray markaa maalmahan dee ramadaantaana waa aad iyo aad sadaqada iyo inuu qofku bixiyo fadli fara badan buu ka helaya muuminiintu waa sifooyinka ay leeyihiin alladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli wanahaar habeen iyo maalinba siran wacalaaniya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u ballan qaaday ajar ee ilaahay subxaana wa tacala marka inuu qofku wax bixiyo waayahay oo dee martida oo kale iyo inuu ikraamiyo oo wax siiyo fuqarada dadka baahan aytaamta dumarka laga dhintay kuwa aan rag lahayn de waa aad iyo aad asaaci cala alarmala kalmujaahid fii sabiililah axaadiis faraha badan ee ku soo aroortay in laga warhayo waa shay muhima waayahay oo dee qofku maaragta karam u noqdo walwafaa in la oofiyo wacdiga iyo cahdiga iyo ballanka in la ilaaliyaa allahu mustacaan min akhlaaqi muslim akhlaaqda qofka muslimkay ka midta markaa ballankaa in aad loo xafido allah mustacaan inkastoo dadku wadaad iyo warlaba ballanka la ilaaliyaa imanka dadku waxbay ka odhanayaan haa ma ballankii wadaadka ahaa ballan wadaad waxba kama jiraan marka allahu mustacaan ballanka waa in la ilaaliyo walaa xawla walaa quwata qofka hadduu iloobo dee waa loo cudurdaaraya haa uu dee ilaahay u ka dhaafay hadduu iloobo yidhaa waan iloobayba way jirtaa laakiin de ballanku waa ammaano ina saaran allahu mustacaan marka ballanka la xafidaa waa sifooyinka muslimka laga rabo yaanay noqonin ballan wadaad ballankiiba wadaadkii way daafiyeenoo waxay idhahdeen ballankii wadaadka yani waxay kasoo qaadeen waxaan waxbaba ka jirin ayaa dadka qaar ka mid ka soo qaadaan allahu mustacaan ballanka in la oofiyo la ilaaliyo wanazaah laga fogaado ama laga dheeraado can kulli ma xarama allah wax kastoo ilaahay uu inaga xarimay in laiska ilaaliya de waa shay qofka muslimkaa laga rabo inuu cuno wixii ayibaadka ahaa wixii xaaraantaanoo ka tago xadiiskii abi hureyra ina allaha tacaala ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba ilahay waana fiican yahay wax ayibana waa aqbalaa marka qof wax fiican xataa qofkood wax ka shakiyo talow ma xalaalbaa miyo mise waa xaaraan waa inuu ka tago xadiiskii ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuurun mushtabihaat mushtabihaat yani xaqana waa u eg tahay way shabahdaa oo xaaraantana dhinacba uga eg tahay de dhinacna xalaalba uga eg tahay waa isku jirtaa oo dee xalaalna dhinac bay ka shabahdaa xaaraanta haddana way shabahdaaba laba dhinac kasta waa shabahdaa marka way isku jirtaayo wax cad maaha waxyaaba mushtabihaadkan in iska ilaali waayo rasuulku muxuu yidhi faman waqaca haye waman waqaca fi shubuhaat waqaca fi lxaraam waayo dee sabab bay u tahayba haddee shubahaadkaad ku dhacdo lilwuquuci fi lxaraam allah mustacaan wa xusnu ljiwaari jaarnimo fiican allahu akbar in jaarka wanaag loo sameeyo shareecaduna way ka warran kitaabka sunnaha in jaarka wanaag loo sameeyo allahu akbar xadiiskii caaisha rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamuu suulin inuu ii dardaarmo jaarka ilaa intaan is yidhi waxaan u maleeyey inuu jaarku jaarka dhexlayo calayhi salaatu wasalaam jaarka dee rasuulku in badan buu ka waran wallaahi laa yuumin wallaahi laa yuumin wallaahi laa yuumin waxaa la yidhi man qiila man yaa rasuul allah alladii laa ya'man jaaruhu bawaa'iqahu shuruurtiisa iyo sharkiisa qofka jaarku ka badbaadi waayaan wallaahi laa yuumin wallaahi laa yuumin wallaahi laa yuumin allahu marka jaarka de in la ilaaliyo marka dhowr arrimoodba wanaag in loo sameeyo jaarka ixsaankay ka midta wanaag u samee haddaad tiraa waxba uma samayn karayo dayib dhibaatadaada haddaba ka ilaali baarak allah fiik carabkaaga codkaaga buuqaaga dhibtaada yaanay ku karaahaysan haddaba jaarka oo de ka fulaada dhibaatada ka ilaali haddaad macruuf u samayn kari weydo dhibaatada ka ilaali baarak allah fiik haddaad xataa ay ku dhibaanna asabru cala aladaa waxaa ka mid ah ixsaanka asabru cala aladaa haddii jaarku xataa ku dhibaan baaraka allahu fiika u dulqaada ila waa jaare ha odhan un miyaanu ka baqanaya iyo maxay way soo doonanayaan haddii xataa hadda hadday dhacdo asabru cala aladaa waxaa ka mid a waxyaaba aahaarta waxaa ka mid a al ixsaanu ilal jaare asabru cala aladaa dhibaatada xataa ay ku dhibayaan u dulqaado baaraka allahu fiika way haddaad u dul qaadan weydo dee xisaabba madan la yimiba marka asabru cala aladaa kow u dul qaado alkafu cala aladaa qowlkaaga iyo ficilkaaga dhibaatadaadana ka istaaji ixsaan ama macruuf haddaad u samayn kartana dee u samee hadday jah tahay haddaad u shafaacaad qaadi karto haddaad cid wax uga dhammayn karayso yacni maadaama uu jaar yahay hadday suuragal tahay wixii wanaagana u samee marka waa intaa de ixsaanku waxaa kaloo ka mid ixsaan ila jaar hadiyadda axaadiista waxaa ka ansaxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam isu hadiyeeya oo isjeclaalaysaa waa xadiis saxiixa marka hadiyadu dee lafteedu min alixsaan ila aljaar haddaad hadiyad siiso waxay ka mid tahay ixsaanka jaarka loo samaynayo xataa hadduu qaniyahaan la tidhaahdo reerkani way fiican yihiin oo way iska qoyan yihiin qofku in waxu dhiibaa waa min alixsaani xataa walow kaana haniyan mar hadduu jaar yahayba ixsaan iyo wanaag in loo sameeyo waxaa ka mida waxyaaba sacaadada liibaanta uu rasuulku yidhi arbacun min asacaada gabadha fiican waxay ka mid tahay sacaadada gabadh fiican qofka hadduu helo sacaadada aqal waasaca hadduu helo maskan waasac waa min asacaada iyo jaar saalix oo fiican iyo wax fuulo oo fiican afartaa waa ku yidhi arbacun min asacaada marka dee jaarka fiican xataa rasuulku waxaa ka mid ah xadiista layaab kale waxaa ka ansaxay oo sugnaaday inuu ilaahay ka magan geli jiray jaarka xun jaarka xubnu leekan waayo wuxuu odhan jiray waayo jaarka weliba jaarka dee xaafadda degan ee aan jaarka imika baadiyuhu iyo taxawar sooma waayo jaarka dee baadiyuhu u guuray waxa la odhanaya waa kii hayaamay ama waa kii guuray ama waa kii xalaba dhaqaajiyey laakiin jaarka magaalada kula degan jaar magaalada aan kala guurayn oo haddana xun ilaahay tabaaraka watacala uga magan galaa ducaysanta rasuulka caleyh marka qofku min wanaag iyo jaarkoosan waxaa kaloo ka mid ah ixsaan ila jaar naseexada dee xataa aad u naseexeen haddii ama hees ay saraw qaadaan ama salaadama aanay tukan ama aanay soominoo dee xaaraanta ay wadaan yacni waxaa ka mid a waxyaabaha wanaagga in xataa wax loo sheego oo la idhaha waxaas ma bannaana waxaa iska ilaaliya waxaa sameeya yacni in jaarka wanaag loo sheego wax loo naseexeeyo waxay ka mid tahay wanaag waayo haddaad jaarkii dhaafka uun wax u sheeg xataa haddii jaarka tusaale ahaan aanay salaada tukan بارك الله فيكم قال سلاتت كذا ما شاء الله نصيحة مركا الإحسان إلى الجار النصيحة لفتي بارك الله فيكم وهي حتى ضد استرادو يعني وحا ما قرنيان ده تعليم بر حتى حتى ضد الفاتحة الذين دقيان تمام معروف بالله وكاب المرني ها مركا ده علمنا تو انت تدخل الله شباب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك حمر النعم يقف كويس وحشابه وفاتحة وشابه حتى دي فاتحة إما قد تدخل فاتحة ما قرنيان dadkaas salaada tukanaya masaajidka xataa soo buuxinaya tafsiir alfaatixa ma garanaya allah mustacaan marka dadkan wax loo sheego jaarka weliba dii yaa in laga warhayo oo maarata baaraka allahu fiik wa xusnu ljiwaar wa musaacadatu in la caawiyo allahu akbar in la caawiyo dawil xaajaati dadka xaajada iyo baahida oo saaxiibka in la caawiyo xasba daaqata sida loo kari karayo wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih allahu akbar man kana fii xaajati akhiih kana allahu fii xaajatihi muttafaqun caleyh يعني أحاديث تفرح بدل وعرفت أنك صارت الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الله أكبر اشفعوا ها تؤجروا يعني رسولك الشفاعة قال أجر بهرسان وحديث صحيح هذا قف قف وحول لما يصدق أجر بهرسان هذا قف تلفون الله جاءت له حسي ما هو حول لما أجر بهرسان آه حبا عندنا ديها هروف عندنا وحباها يقالين تتكونا بالصميه وغير ذلك هي وحيابها كلا من الأخلاق أخلاقنا التي تسدل أو تلمامي الكتاب كتابه أو السنة أما سنه على مشروعية أخلاق في عن قفك مؤمن كاهي إنه كد ذلك وحن أخلاق ذو وحل الدنيا وحقلك من أخلاق في عن تلقات كده حلمك قف هدوك هو قفع تود القاضي وحكم إذا نحريس ذلك لون نحريسته وحكم إذا إن الصبر وحقلك من أخلاق في عن رفقك وحلا يعني تبع السنان رفقه بمعنى إن الله الرفيق يحب الرفق في الأمر كله وحديث صحيح إلهي وحج عليه الرفق يدبع السنانته في الأمر كله إن الله رفيق حديث كيكلا إلهي وحو كبحيا رفقك وحانو كبح عنفك الله أكبر وحديث بربضا أيضا الرفق يلينك كوهرنا قفك رفقك يدبع سنانتي يد من حرم قفك رفقك لغا حرمه maxaa laga xarimay khayran kaiiran khayr fara badan baa laga xarimay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka hadda rifqiga in iyo liinka weliba qofka dee daaciga ah ama wax sheegaya ama wax faraya min sifaati daaciya alrifqu walliin dadka dee loo naxariisto oo cagaha loo dhigo oo haddii aad maxaan ku dhaha dadka dee cagaha u dhigi weydood kii dhaqaaqaba ama tabdiiciso ama tiraada murtad buuha ama kii dhaqaaqaba wax ka sheegto de waa dhibaato marka dadka inta caga loo dhigo xataa dadka wax la fahansiiyo muhiimada imika dadka deena wax fahansiin de dadku wax marka dadka wax la fahansiiyo inay sunnaha fahmaan oo dadkii wax dee loo dhigo oo la tacliimiyo oo la irshaadaad xataa dadka irshaadaad iyo tawjiihaad adoon siin de dadka haddaad xukunto oo ama aad tabdiiciso ama wixiiba tira waa sidaa kii dhaqaaqaba tira ishkaalba ku jira ama kii dhaqaaqaba tiraada waa بارك ددكو يعيا حتى ددكو waxay oranayaan waxba la caayaba oranayaan baarak allah fiika marka rifqiga qofka wali wax sheegay daaciga ee wax baarak waa inuu rifq sameeyo yaliin min sifaat daaciya rifqu waliin ha dadku wax la fahansiyo waayo adoon da wixii ba fahansiin ba haday ka si yaacaan da waa dhibaato oo kaba haba si qaataan ilaahna kiin ka taqabal ka faraya dadka maxaa ugu shar badan rasuulka maxaa ugu shar badan qofka dadku ay ka tagaan isagoo day ka baqanay tiqaa sharri ah allah musta'an marka day waa dhibaato magaalo dhan hadaad malcaamadeedii iskuuleeda soo xidho day waa dhibaato marka ummadda dhan baa halaagtay waa dhibaato marka ummadda wax la fahansiyo wax loo sheego ah qof baa mas'ala isku khilaaftana hadaad tara waa ikhwaani waa macruuf hada min ikhwaan muslimiin هذا هذا كاس هذا حزبي ده وعلى غير مسألة فقاد بدل بقول كليين مركز قفكم إن أنا دقدقيني inuu umuurta cagaa u dhigo rifqi iyo liin ku wado dacwo salafiya de waa dacwadii xaqa ahayd in sunnaha la raaco in aahaarta la raaco in kitaabka la raaco in sunnaha ee ummaddu inay dee doonayso cilmi naafica iyo camalkii saalixa ahaa ummadda dhan waxay ku badbaadaysaa waa cilmi naafica iyo de camal saalixa marka cilmi la'aan ama xamaasad ama qiiro qofka hadduu qiiroodo ama xamaasadoodo ama caatifaduba boqolkiiba boqol u keeno oo aanu cilmi fara badan hayn uu lumaya iminka de ciyaalka yare qiiroonaya ama maxaan ku lahaa kolba meel u cararaya ama ummaddaba maxaan ku laha halaagaya dee cilmi fara badan male marka qofka haddaanu cilmi lahayn dee ummadduu halaagaya haddii kale ama ha tabdiiciyo ama ha takfiiriyo ama ha tafsiiqiyo marka ummadda wax la fahansiiyo dadka wax loo sheego dadku diintii ma garanayaan marka in wax shay-an fa shay-an dadka wax loo dhigo marka rifqiguna waa akhlaaqda muhimka ah weeyaan wlisamaaxati sheekh ibnu baas ilahay raallaha ka ahaade risaalad fiican buu leeyahay oo la yidhaahdo akhlaaqu lmuuminiina wlmuuminaat aad bay u fiicanta akhlaaqu lmuuminiin wlmuuminaat risaaladeeda macaano ilahay raallaha kaada ibnu baas ba dhawa la yaqaan ya muwaafiq iyo mukhaalif inuu ahaa imaan baa lasku waafiqay waayahay adarsu saadis cashar darsiga lixiyo tobnaad buu halkan yidhi alaadaab alislaamiya halkana aadaabtii islaamiga ahayd ee islaamkuu sharci gareeyey ayuu marka sheekhu ka warramaya aadaabtuna waa shay la doonayo dadka muslimiinta inay iskugu yimaadaan wa minhaa waxaa ka mid ah aadaabta la doonayo assalaamu salaantii rasuulku calayhi salaatu wuxuu ina faray ifshaa asalaam salaanta in la faafiyo wuxuu dhi ma idiin sheegaa shay haddaad samaysaan ay isjeclaanaysaan haa afshu salaama baynakum salaanta faafiya salaanta in la faafiya qofkaad garanayso iyo qofka aanad garanayn sifadeeduna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu yani iyadoo dhammaystiran waa sidaa weeye marka waxaa muhima qofka salaanta inuu dadkan qofka muslim qofka gaalka ah ma bannaana gaalka in lagu bilaabo salaan ha ku bilaabina yuhuudda iyo nasaarada salaan rawaahu limaam muslim gaalka iska ilaali gaalka ha isku xuqin ha u dhadhowaanin ka fogow in waxa loogu talagalay inuu qofku iska ilaaliyo qofka gaalkaa qofka muuminka walbashaasha furfurnaanta bashaashaduna waa dalaaqatulweji wuxuu yidhi macnaheedu waa wejigoo la furfuro weeyaan marka qofka muuminka aad la kulanto weji furan wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam macruufka iyo wanaagga ha xaqirin shay-an waxba macruufka ha ka xaqirin xataa walow an talqa akhaaka walaalka haddaad kula kulanto weji furan rawaahu limaamu muslim wejiga furan waa sadaqo wejigaa furfuranaad qofka u dhoolla cadaynaysaa lafteedu waa sadaqo bal hadee hadda waa dhoolla cadaynta qofka muslimka marka aad u dhoolla cadaysay weji furfuran mina sadaqat xataa waxay calaamad u tahay laabta qofka inay xaahan tahay xataa cadaynaysa sida culimmadu ku celceliyaan qof qofka hadduu dhoolla cadeeyo ama markuu kaa soo baxo faraxsan yahay waa salaamatu sadri laabtiisu inay xaahan tahay bay cadaynaysa allahu akbar tanaha lagu dadaalatay qofkii kaa soo baxaba wejiga cabuuska ahay waa dhibaatadee allahuma xaqdiba xataa ku jira marka waa sadaqo wejiga furfuran allahu mustacaan waayahay walaaklu in lagu cuno buu yidhi aadaabta bilyamiini gacanta midig wax lagu cuno in gacanta bidix wax lagu cunaa ma bannaana waa xaaraanbate washurbu in lagu cabo biha gacanta midig wax lagu cabo rasuulku muxuu yidhi shaydaanka ayaa muxuu ku cunaa bishimaalihi wayashrabu bishimaalihi rawaahu limaam muslim waa cuntadii iyo marka aadaabta cuntada waxaa kaloo ka mid ah bismillaah in bisinka la yidhaa bismillaahi yaa ghulaam sami illaah waar wiilow magaca ilaahay magacooba la marka bismillah waa in la yidhaa ta kale dadkeenna marka cuntada waa dhib baa jirta cuntadii bay wax ka sheegaan xadiiskii abi hureyre muxuu ahaa maa caaba nabiyu sala allahu caleyh wasalam tacaaman qad weligii cunto muu cabe rasuulku hadduu doonana uu cuni jiray hadduu aanu hadduu yaro karahaystana eh tarakahu xadiiskii dee waa bukhaari muslim baa soo saaray marka cuntada yaan la ceebayn waa sidan iyo waa kan iyo xataa kariskiisa waxbaa ka sheegin waa waa garow iyo uu sanqaraya iyo maxaa sanqaraya ya waa ceeb weeyaan cunto waxbaa ka sheegin ya ha xataa hadday bilaabin tahay qofku weel ama wax cuno ama waynu ka tago laakiin dadkeen subxaana allah cuntada way ceebeeyaan waa xaaraan cuntadayna maa caada nabiyu sal allah calay wasalam طacaaman qatua marka waxba xataa eeg way jirta qofku inaan waxba karahaysan iga qaadun baa la idhaahda wax kalun baa la raadsadaa waxbaa ka sheegin laakiin waa aadaabta ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah dee in la ducaysto alxamdu lilah kaiiran طayiban mubaarakan fiih yani ducadana in la akhriyo waalaadaaba sharciya aadaabtii sharciga ahayd buu yidhi walaadaaba sharciya aadaabta sharciga in lagu dadaalo cinda dukhuuli lmasjid marka qofku masaajidka uu soo gelayo inuu lugta midig marka masaajidka la soo gelayo lugta midig baa lala soo galaa bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma aftax lii abwaaba raxmatik rawaahu limaamu muslim xadiiskaasina waa xadiis saxeexa bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka midigta dee aad la soo gelayso in ducada la akhriyo aw ilmansil ama aqalka marka la gelayo kaana calayhi salaatu wasalaam wuxuu markuu aqalka gelayo mid ilaahay xusa bismi illaah markuu gelayo bismi illaah buu oran jiray waaya walkhuruuju minhumaa marka laga baxayo masaajidkana in ducadii la akhriyo waa muxuu ka tegi aniga waxbuu ka tegaya sharci waaya wuxuu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica walkhuruuju min huna walaadaab sharciya wax badan buu ka tegayaa walxamdu cinda alfaraaq waay watasmiyatu in bismi illaahi la yidhaahdo cinda alibtidaai marka cuntada la magacaabayo walxamdu alxamdu lilah in la yidhaha la ducaysto waa ducadii cinda alfaraaqi marka cuntada laga faaruqo in cuntadii ee la akhriyo ducadii alxamdu lilah xamda kaiira ayiba hayra makfiy inuu ducadii akhriyo walxamdu alxamdu lilah inuu yidhaahdo bacdal cutaasi markuu hindhiso hindhisada alxamdu lilah markuu hindhiso inuu alxamdu lilah yidhaahdo wa tashmiit in loo duceeyo alcaadiska hindhisaya idaa xamid allaha idaa xamida markuu mahadiyo allah markuu ilaahay mahadiyo inuu xamdi alxamdu lilah ma yidhi waa loo ducaynaya yarxamuka allah xadiiskii waxaa kaloo ka mid ah aadaabta waciyaadatu in lasoo booqdo lasoo siyaarto waa siyaaradii almariidi kuwii xanuunsanayay qofka xanuunsanaya ee muslimka waa xaqul muslim cala almuslim imiseed xaqul muslim cala muslim sittun xadiiskii ah xadiis abi hurayra qofka xanuunsanayana in la soo siyaarto xataa way bannaantay qofka gaalka ah ee xanuunsanaya in la soo siyaarto soo maaha ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xanuunsanaya yuhuudiga ahaa waa kii u tegey waa kii rasuulku markii dambe ku guulaystay laa ilaha illa allah xataa waa kii tawxiidka ku dhawaaq waxaaba laga yaabaa qofka gaalka soo siyaaranayso inuu tawxiidkaba qaataso shahaadateynkaa in loo talqiiniyo ayaaba dhici karta wa ciyaadat lmariidi waa bannaanta qof kaafirana haddii lasoo siyaarto siyaaratu lkaafir waa bannaanta waaya qofkii muslimka ahaa in lasoo siyaarto watibaacu in la raaco aljanais geerida meydka xaqu lmuslim cala almuslim itibaacu ljanais in la soo raaco geeridiisa in la raaco lisalaati si salaadii loogu tukado wadafni loo aaso allahu mustacaan marka la aasayo ilaa inta la aasayo falahu qiraadaan laba qiraad baa ilaa inta la aasayo dad la joogto laba qiraad baa la heliya walaadaabu sharciya aadaabta sharciga cinda dukhuuli lmasjid marka masaajidka la geliyo inuu ducadii waalidka ahay uu akhriyo markuu masaajidka geliyo bismi illaah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah gacanta lugta midigna masaajidka la soo gelinayay aadaabteeda waayahay cinda dukhuuli lmasjidi aw ilmansila ama aqalka markuu soo geliyo iyadana markuu soo galona bismi illaah waalkhuruuju minhuma markuu ka baxayana inuu akhriyo bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahuma innii asaluka min fadlika rawaahu limaam muslim xadiiskaa waynu akhri ducadaa wa cinda safari safarku markuu gelayana ee qofku dhaqaajinayana waa inuu ducadii akhristo astawdicukum ullah alladii laa tadiicu wadaayicuhu wamaca alwaalidayni labada waalidna aadaabtooda inuu ilaaliyo allahu akbar biru lwaalidayn labada waalid inuu u samafalo wacbudu llaha walaa tushrikuu bishay wabilwaalidayni marka xaqa ilaahay la sheego maxaa lala xidhiidhiyaa ya xaq lwaalidayn xaqa labada waalid xaqa ilahay baa lala xidhiidhiya allahu akbar ومع الوالدين لبدا والدنا آدابت الشرع أهين حديث كي حديث أبو هريرة سموهين رغم أنفه صدح قول برسولك رغم أنفه رغم أنفه markaas ilaahay rasuulka ilaahay qof soo gaaray labadiisi waalid soma ama mid kamida kadibna tanada aan ku gelin haduu waalidkii soo gaaro uu wanaag buu sameyn waayo taa dhibaato wanaagu dawaa macaani far badan buu leeyahay haduu qofku wax u qaban kara ha u qabto haddii aan waxba hayn ha ka war hayo inuu ilaaliyo inuu xidhiidhiyo inuu kelmad fiican xataa kelmadda fiican waa sadaqa alkalima tayiba sadaqa kelmaddaa fiicanba xataa sadaqa le haddaad mar kasta karaahaysato ama kelmad xun ku tuurto ama aad tiraa islaamtan xun iyo odaygan xun yani subxaan ama yaa kaa yaa habartan xun yaa kaa hor dhaqaatiya ama waxaan yaa dila walaa xawla walaa quwata illaa billah qofku dee inuu hadal fiican xataa inuu waalidka ku yidhaaho inuu musaacado maal ama musaacado ama talaadi xataa ka fog tahay bitelefoon inuu ku iska warrama kalaam siyaarada yani wax allaala wixii dee xisaan inuu dee wanaag u sameeya la doonaya ومع الوالدين wanaag loo sameeyo wal aqaarib dadkii aqaaribta ahaa in la xidhiidhiyo dadkii aqaaribtaana laga warhayo haddii macruuf aad u samayn kartana u samee haddaad kelmad fiican koorta ku kor haddaad siyaaro tahay soo siyaaro kolba wixii loo qaban karo weeyaan de xataa salaantaasi war salaantaasa sadaqa assalaan haddaad salaanto waad xidhiidhisa aa wadde salaanta xataa haddii haddaad raaxo mahayo oo anigii baaba dee salaanta ka warhayo salaan salaan waayahay wal aqaarib aqaaribtiin والجيران جاركي وسومرنا جاركا والتعسية إلا تعسية ذيو في المصاب قفك مصيبة كل عدد قيريد قفك كل عدد إلا, إلا تعسية لله ما أخذ وله ما أعطى إلا لا إسكان الصبر ده احتساب صبر يا احتساب بالبورن قفك يوم يقدر الله بقدره إسكان الصبر أتر كنا إلهي كالضلب آه صبر كي احتسابك aynu ku dadaalno baa lagu odhanaya waa dadkii laakiin macnaheedu ma aha aqalkii musiibadu ka dhacday in alaabta la dhigto ama xamaantaba aad dhigato ama halkaa maxaan ku idhaahdaa aad saddex cisho tusbax weyn intaad soo qaadato in lagu rogo qaar baa ku odhanaya tacsidii baa loo fadhiyaa oo gogashii tacsidaa loo fadhiyaa waxba kama jiraan tacsi loo fadhiisanayo oo alaabta la dhiganayo oo qofku uu fadhiisanaya waa bidco shareecada sal iyo raad kuma laha aljuluusu litacsi culimadu waxay leeyihin fadhigaa loo fadhiisanaya ee wax la guglaya waa bidco waa inaad u tagto samir iyo ixtisaab inaad meelaa iska sabrino loo duceeyo qofkii marxuumka ahaa khalaas kadibna waa inaad laabato ya wax kale hataa koob bigaysa meesha ha u fadhiisanin iska ilaali waa in marka la iska ilaaliyo waa bidce tacsida ha u fadhiisanin waayahay wagayri dalika min alaadaabi aadaabtii alislaamiya aadaabtii islaamiga ahayd de axkaamtii dhammaan axkaamta de wax allaal wixii aadaabtii islaamiga ahayd min alaadaabi alislaamiya aadaabtii islaamiga ahayd fi lubsi libaaska aadaabtii libaaska lubsigii walkhal bixintii khalcigii dharkii marka la bixinayo dharka iyo kabaha iyo wax allaalo wixii khalci lagu sameynayo walinticaal kabaha marka la xidhanayo dee midigtaa lagu bilaabay wixii fiican kaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu jeclaa yaa atayamum fii shanihi kullihi dhammaan umuurta fiican oo dhan midigtuu jeclaa wixii xunna bidixda ku samayn jira الدرس السابع عشر درس سديس يتبناد أيها هل شيخو تضبية تبناد بنتشينا الدرس السابع عشر درس تضبية تبناد بوي التحذير هل كنا وحلا قد دقيا التحذير وحو قد دقيا شيخو كوم من الشرك الشرك جيو وأنواع المعاصي أنواع دي معاصي دي بو قد دقيا شرك جيو نوعية معاصي ده أيو قد دقيا وايه wuxuu yidhi alxadar ha laga digto inaad xadar ha la sameeyo wataxdiir waa in laga digaana wadee taxdiirku waxa ku jira tacdiya dadkana waa in looga digo waa inuu qofku ka digtoonaado dadka kalena waa in looga digo oo dee dadkaagii ehelkaagii xaafadaadii ummadii kale cid kastaba mina shirki shirkiga waa in looga digo waa anwaacal macaasi noocyada macaasida dadkana waa in layska ilaaliyana dadkana waa in loo caddeeyo ومنها وحكم الذنوب تي معاصي هلستا السبع الموبقات تدبد الذنب وحلاغه تدبد الذنب ugu waaweyn وحلاغه السبع الموبقات اي المهلكات وهي وحت الذنوب تاسي ugu waaweyn kow ashirku dunubta waxa ugu weyn ashirku billaahi ilaahay cid kale cibaadadiisa ama xaqa uu leeyahay lala maseeyo ama cid kale shirkiga ayaa ugu weyn xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iska ilaaliya asabca almuubiqaat muxuu markaa rasuulku sheegay ashirku billaah iyo sixirka naf in la dilo axaadiiskii weeyaan markaa wuxuu yidhi sheekhu wahiya ashirku billaah waa shirkii kaas wasixru sixirka sixirkuna waa shay kastoo qarsoon oo sababtiisuna ay aad u qarsoon tahay oo la garan waayo wuxuu yahay ayaa la yidhaha waa sixir waxaas ama qof waxbuu xidhxidhayaa waxbuu isku guntayaa ama alaabbuu ridqayaa waxbuu ku tufayaa yani adkaartii qur-aanka shaydaanka waxbuu ku tufayaa marka waxa uu ku tufaya shaydaanka ayuu qofka uu doonaya inuu sixro ama jirhkiisiiba wax yeelaya xubin ayuu wax yeelaya ama dee qalbigiisii ama caqligiisii marka qofka masxuurkee la sixrayo ayuu dhaawacaya oo dee intuu u tago wax ku soo dhufan maayo intuu qaado dee ama budh ama tori ma gelinayo laakiin qofkii jirhkiisii dariiqo qarsoon oo sixir la ydhaa ayuu wax ku dhaawacaya kaasaa la ydhaa sixir waa shay qarsoon oo dadkuna aanay arkayn waxbuu qofku markaa isku xidhxidhaya shaydaan buu adeegsanayaa waxa uu isku xidhxidhaya ama uu ridqay ama uu ayaa qofka masxuurka ah uu ku dhaawacaya waxaa la ydhaha sixir ayaa la ydhaahdaa wuxuuna ka mid yahay dunuubta waaweyn waana kufri aayadii qur-aanka wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafar ee cuquubadiisa saaxirkuna waa sayf in lagu dilo saddex ka mida saxaabaduna waa kuwuu yidhi cuquubada qofka saaxirka xadkiisu xaddu saaxir alqatlu waa la diliya kuwa faaliya tafooxisa wax allaala waxaasoo dhan faalisu fooxiye dhammaan iyaguna waa la xukun masalada kale qofka la sixray ma bannaan tahay qofka masxuurka ee la sixray in sixirka sixir lagu furo qaar baa odhanaya dadka qofku u xanuunsanaya haddee mana toddoba sannaba waa la hayaaba kudhamisteed sannadooda marka maadaama uu xanuunsanayo oo qofkan uu hayo waxaanu doonaynaa qof kaloo saaxira in loo geeyo si sixirka sixir kale ugu furo taa markaa masaladaasi dee ma bannaana qofku xataa haddii dii xanuunku ku dheeraado adkaartii sharciga ahayd qur'aankii faatixadii yani waxyaabihii sharciga ahaa ayuu waynu iska sabraynaa laakiin haddii la ydhaha aw hebel baa loo geynaya ama dee aw hebel aw maxamed baa loo geynaya oo la ydhaha magacaa magacii awowgaana ii sheeg kii ayagaana ii sheeg ayagaa saddexaadna maxaa lo odhan jiray oo marna wax isku dhufto haddana kala jaro balka warraba wax may anfacaysaa waxba ma anfacaysa yani haddii qof loo goyo ladhaa u hebel baa dabiibaya waxba walaaleel baaraka allah fiikum waa inuu iska sabr qofka haddaad u xanuunsanayo ha dulqaato ha iska sabro adkaan waa la imtixaamaya xataa xataa haddii siddeed sannadood tahay ama siddeed iyo toban sannadood xataa hadduu ku raago dee waa la imtixaamaya faatixada qur'aanka adkaarka sharciga ah waxyaabaha waaridka ee haabitka ah oo dhan ha akhristo laakiin waa lay dabiibaya wax dee cadna aan ugu dabiibin faatixadii adkaartii sharcigaan ahayn oo waxyaabo kale la isku dhufanayo ama wax la kala jarayo ama uu muxuu kale wax isku qaybqaybinayo inuu qofku calaada iska ilaaliyo iyo kala jarka iyo balaayada la isku dhufanayo weeyaan qofku adkaartii sharciga ahayd ee naqaanay inuu qofku isticmaalo imika waxa lagu odhanaya waa loo kitaab furay waxay waa loo kitaab furay acuudu billah waa sixir in iska ilaali waxyaabaha noocaasa weliba dadka dee waaweyn iyo dadkii baadiyaha iyo dadkaasoo dhan weli waxay marayaan waan u kitaab furayaa oo waanu marka waxyaabaha noocaas khuraafaadka in dadka laga ilaaliyo weeyaan sixirka iyo wixii la xidhiidhaba in la iska ilaaliyo wa qatlu nafsi nafta in la dilo allatii taasi xarama allah nafta ilaahay tabaaraka wa tacala u xaramay in la iska ilaaliyo waman yaqtul mu'minan mutacammidan qofka qof muumina dila isagoo u kasaya yacni wuxuu gelayaa naarta jahannama khaalidan fiiha haye waqadib allaahu calayh ilahayna u cadaalay walacana ilaahayna u nacdalay wa acadda lahu cadaaban aliman markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badanba qofka muslimka ah dhiiggiisa lagaga warram addoonku kama suulayo fii fusxatin min diini diintiisa waasicnimadeeda ayuu ku sugay haddaanu ku dhicin dhiig xaaraana marka qofku dhiigga muslimka ah ee xaaraanta ah inuu iska ilaaliyo ina dimaa'akum amwaalakum acraadakum calaykum xaraam yani qofka muslimka dhiiggiisa cirdigiisa sharaftiisa waa xaaraam iyadoo de sida ay tahayoo dee mar kasta qofka muslimkaa maalkiisa dhiiggiisa cirdigiisu saddexdaas waa xaaraantay almuslim cala almuslim xaraamu damuhu wa maaluhu wa cirduhu axaadiista faraha badan kusoo aroor ee rasuulka ka warramay calayhi salaatu wasalaam in layska ilaaliyo xadiiskii usaama wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxaad maxaad ku samaynaysaa laa ilaaha ila allah kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah waa laa ilaaha ila allah maxaad ku samaynaysaa maalinta qiyaamaha markay laa ilaha ila allah timaado maxaad ku samaynaysaa usaama kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah qofka maqtuulkaahi ee la dilay qofkii qaatilkaaha ee dilay maalinta qiyaamaha markuu halkaa kalarka qabsado ilaahayna waxaad weydiisaa wuxuu igu diiday subxaana marka qofka muslimka dhiiggiisa in iska ilaaliyo Ee dadka dee caalamka maanta dee waxa dhacaya way idinka arkaya dadka qaar baa waxa dhacaya koodhanay waa jihaad qaar baa koodhanay bale aayaadka jihaadka ee sotan quraan ku taala aayaadka jihaadka ee suuratul anfaal ama xalay allah akhriya ama habeen hore allah akhriya aayaadka aayaadka suuratul anfaal ku yaala yaa ee suuratul anfaal laga akhrinayo dee macnaheedu maaha ama isaga uma tilmaamayso miskiin soomanaa oo qur-aan akhrisanayay in laisku in in laisku qarxiyo cirka laga eego miyay sheegaysaa suuraddu dee suuraddu ma sheegayso qof muslima oo shahaadanaya oo qur-aan akhrisanaya oo adkaar akhrisanaya in la isku qarxiyo waxaasi jihaad sharciya maaha والله إن نجياد هاي ومعي وفساد في الأرض وحس فساد يا مفسدين أنا وحسمه شريعة إلهي هي دين إلهي تبارك وتعالى أنا وحد بريبي كتاي حق هي دينتنا دوّد حتى حق هي دين الإسلام كنا سورة دي سمعة الإسلام كنا دوّد وعس قف صوما أما شهادنا إن لسكو قرحيه ولا لا شهاد بالله لا سورة الأنفال بكتها لها سورة الأنفال لكم تهلا وبين مرقا قيرنا يرى إسكا قابا أما حماسة يرى كوبا يا وإن دي إلهي سبحانه وتعالى الدين تي سسلي يريد كلها هنا وإن لسكينا تكلا محاكرة تمي وحيوان نوع سكرات يعني waxa dhacaya imika dadka een hotelka muna waxa ka dhacay iyo een wixii ka dhacay muxuu hotelkii Shaam miyo kii kale subhanallah dadka muslimiinta muuminiinti way ka yaxyaxayeen way ka naxayaan waxyaabaha noocaas in la yiraahdo ama waa jihaad xataa lagu sheego ama ama lagu sheego qof muslimo muumina oo da aqligiisii da Allahu a'lam ma garanay wax kale oo dadka noocaas lagu mido Allahu a'lam qof qof aqligiisii qabo muslimo muumina inuu yiraahdo way banaan tahay waa la isqarxin kara oo qof muslimo shahaadanaya ama waxaba ka daran dad waaweyn oo ilaa dhowr iyo sagaashan ka xataa maxaan kula oran jiray waxa suwa jihaad ayaa iska hambaleeyeen oo oranaya ee jihaad buuha ee way shahiideen waxyaabaha noocaas ee marka aqliga iyo sharciga iyo diinta khilaafaya qofka muuminka ah insgaan billahi alaykum aqliga dhigaya iyo diinta dhigaysa qof muslima oo sooma oo ashahaadanaya in la dilo ama jihaad baa la yiraahdaa muxuu yahay bi ay aqli wadi ya ayuu waxa ku noqonaya jihaad ku noqonaya ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى كوا نوعاسنا الله هنونيو دا عقلي دينتي laga xaday waa yahay in la iska ilaaliyo waxyaabaha noocaas weeyaan waa yahay marka qofka muslimka in la dilaa de jihad ma waa xaraan qofka muslimka dhiigiisa cirdigiisa waa xaraan weeyaan ah de la kitaabkiisu noo oranay waa xalaal ah jihadka ahkaam buu leeyahay shuruud buu leeyahay aadaab buu leeyahay يعني إما كالصلاة صو أحكام ملا أحكام الصلاة أحكام الصنكة تجهاد بأحكام بولي شروط بولي حتى أركان بولي قرب ما لتجهادا يا لتجهادا عدل لتجهادا قرب ما حتى قف قرن كرا وحسنا وتجهاد جهاد نم بارك الله فيكم مركز جهادك دوين معنيه سفانت أحكام تيسع قرت لتجهادي مثال هل هل كانوا قلين يعني وين كلا تقانا مثالات كيسية يدو حالدي وين كلا تقانا بارك الله فيك waaye marka masalada qofka muslimka dhigiisana iska ilaaliyo weeye allah ta harama allah nafti ilaahay harimay in la dilo in iska ilaaliyo illa bil haqi wa aklu in la cuno maalal yatiim qofka agoonka maalkiisa in la cuna waa kabaa'irta waaweyn ama dunuubta waaweyn ay kamid tahay wa aklu riba ribada oo la cuna iyaduna waa kamid wa tawalli in la jeesto yawma sahfin marka dagaalka ee muslimiinta iyo gaaladu ay safka ay yimaadaan ee xaaladda ilaahay na gaarsiiyay waa xaaladda muslimiinta safkii muslimiintii safkii gaalada kala noqotay weeyaan allahu akbar maalinta allahayna gaarsiiyey waa maalimaha noocaasa qofka jeediye ka cararaa dembi weyn buu ku dhacay waqadfu lmuxsanaat dumarkii dhowrsanaa muxsanaadka alghaafilaat almuuminaat in xumaan lagu tuuro oo laydha xumaan bay samaysay la qadfiyaa dunuubta waaweyn bay ka mid tahay wa minhaa waxaa ka mid ah dunuubta waaweyn cuquuqulwaalidayni labada waalid oo qofku ku noqdo qof madax adag oo aan xidhiidhin waaya oo jari weeyaan iyo dembi weyn weeyaan waayo jannadana ma geliya kaasideen وقضيعة الرحم رحمك إن لا ترى ذنوبته واوين بكمتها وحول رسولك عليه الصلاة والسلام سندا مقليو قاطع الرحم نينك رحمك ترى سندا مقليو صلوات الله والسلام مركا رحمك إن لا إلاليو ويا كل ما وحي الشرق هذا عاون كرت عاون هذا حق من كرت وقبه وكهدي حتى صلاة هو خير salaanta ka jirnaa ilaa dad salaad aad u sii jeedo dad salaato dhibaatay aad u salaano xiriir iyo ka warhay oo shahaadatu zuuri marxaatiga beenta ama hadalka beenta ama hadalkii xaaraanta wal aymaan iyo dhaarta dhaaraha alkaadiba dhaarta beenta ee qofku qof muslime maalkiisa uu ku goosanayo isataasina waa shay xaaraan wa iidaaw in la dhibo aljaara jaarka in la dhibo aa waa ninkii marno rasuulku wuxuu qofka ilaahay iyo maalinta qiyaamaha rumeeyey waarjaarkiisa yaanu dhibin qofka alle iyo qiyaama rumeeyey wa dulmu naasi dadka in la dulmiyo oo lagu xadgudbo adulmu dulumaatun yowma alqiyaama bukhaari muslim dadka in la dulmiyo lagu xadgudbo fi dimaay dhigooda in la daadiya ma banaana weliba de ramadaan waa xaarasi waa ka daran tahay xaaladdu wal amwaal maalka muslimka in la ilaaliyo wal acraad cirdiga iyo dee sharaftiisa inaan lagu haddaad tiraa waa gaal ama murtad buu ahaa ama murtadiin bay ahaayeen cadow ilaahay ahaay haddaad iska tiraa adoon diinba garanayn waa ayaan daranaa wal acraad وغير ذلك يا وحيابها كلا مما نهى الله عنه وحي إلهي رابو ديدي أو رسوله أما وحي رسولك ديدي إلا اسكيلالي وعلى الله وحي حارانا إلا اسكيلالي اللي قفقات الدرس الثامن عشر الدرس السداد يطبنا هل كان وحوك الشيكين أحكامتي تنا... تناسلة قيريدة يا وحي الله حديدي يا صلاة يا آه واي واي كم بان كاخري مركب وشربوا إلا عبوه المسكر وحي المسكر كاي عقلك بدلي وحقستو عقلك بدلا او عقلك خميريا وعلى اله لا مسكر oo ay wax xaaraan ah khamri lacab waa khamriga ama da screen u bixi qaar ba koranaya screen weyn baa la yiraahdaa walaa hawla screen ka yarna waa xaaraan kimiga weyn waa xaaraan wuxuba maadaama magac kale loo bixiyo waa shay xaaraan weyn وشرب لعبه المسكرة خمر بمقع كستو بحيه هذا تلاده مقع أصلا وحرام وياه مقع كستو بحيه وشرب المسكر شيء مسكر كاية عقلك بدلي لعبانه وشي حلال iyo lacib in la ciyaaro alqimaar qimaarkiin la ciyaaro wa huwa wuxuu yahay almaysir wax kasto maysira maysirkuna waa mucaamalaad kasta oo qofku ama markaa ku khasaarayo ama markaa buu ku faa'iideeyo ama dee ay ku sugan tahay hurmi ama hummi ama dee markaaba uu helayo ama markaaba uu khasaaro noqonayo waa maysir baa la yidhaha waayo sharcigu mucaamalo kasta oo imaa hunmi imaa hurmi waa shay xaaraana ayay noqonaysa marka wax allaala wax kasta oo noocaasa oo lacag lagu kala helayo ama markaaba uu kacayo ama markaaba uu helayo maysir bay noqonaysa waana shay xaaraana ama shax maxaa ku dhaha noqoto hatta hadii noqoto kubad lagu kala ciyaaro laba qolo laba fariiq la dhaha fariiqaasina lacag uu bixiyo fariiqaasina lacag uu bixiyo qolada hesha lacagta qaadanaysa maysirkay ku jirtaa aa ama maxaa ku dhaha marka koob ha kala qaataan ama lacagtuna kala qaataane waa shay xaaraana mana banaana marka qofku iska ilaaliyo waxyaabaha xaaraanta walghiiba xanta inuu qofku qof xanta inuu iska ilaaliyo wanamiima dadkoo la isku dardaro warka oo la kala qaadqaado halkana waxoogaa buu ka qaadaya halkaa kalena warkan u gaadhsiinaya halkana waxoogaa buu ka werinaya waxoogaa rubcuna uu kusii daraya halkaana qolo kale u geynaya النميمة غير ورك ولا كلا قاتل وغير ذلك هي وحيابها كلا مما نهى الله عنه عز وجل وحي إلهي غيبي أو دين أو رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الله وحي محرمانا ده حارانا إن لسكيلالي الدرس قاس الديدي تبناس شيخو أحكامتي تناسدة iyo wiika dambunbu insha Allah ayaynu akhriin doonaa waa muhiim ahkaamta janaysku libaadiyaad waliba bidcada ku badan ay marka marka dad geerida iyo hada xaqullah da dhacaysa hada xaq daayimullah hada waxaan jirin baa dhacay ha marka geerida bidcada ku badan ha qaarba ku oranaya diyaaradda soo fadhiisatay marka waxa ka badan baa la xidhiidha waxaan jirin ayada ku sameeyay oo la oranayo shaariqaadkii waay halkaas inuu ka qaaday wallahu subhanahu wa ta'ala